magaalada hargeysa ee xarunta somalilan wayba ka bandhigay buug ku hadalaya mushaarka shaqada iyo shaqo abuurka kaaseyti uu soo qori xamse xabiib oo kumid ah culimmada hargeysa bandhiga buugga waybaha ku qayb galay mas-uuliyiin iskajara xildhibaanaha wasiiro ku tirsan maamulka somalilan iyo marti sharaf kale xamse xabiib oo ay qoraaga buugga yaa wayba uusan ku horeyntii ku hadalay bandhiga buugga waynuu sharaxay wala uusan ku hadalaya buugshay iyo sababta sheentay inuus haduusa buuggan qora faqriga ugu weynaa aragtideeda qofka baniaadamkaa ku dhici karta ee tobabarra ku sheego ee qoraalada ku sheega meel walba ka sheega waa faqriga maanka wey qofku inuu maanka maanka iyo maskaxda iyo aqoonta sabool ka noqdo faqriga ugu weyni kaa wey kaa sidii loo dili lahaa baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay walaalayaal dhalinyaro aqoon-yahan dhammaantiin inaynu dagaal weyn qaadnaynu u baahannahay dagaalkaa weyn waxaa hogaaminaya aqoon-yahanka iyo dadka khubarada ah hubka loo isticmaalayaa waa qalimada iyo buugaagta iyo waxa wax lagu qoro wax lagu dagaalamayo lagu jihaadayo la dilayaana waa jahliga iyo takhalufka iyo dambaynta iyo bisaaradka iyo rafaadka iyo ragaadka arrintaasaynu doonayaan kooda shaqayno saas haato wayba goobta ku dowhay dhammaan mas-uuliyiinta ku qayb galay xafladda waynayo bogaadiyeen qoraaga buugga inka dambeyntii wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta somalilan maxamed xaaji cilmi iyo wayba uuse ku hadalay bandhiga buugga walaalkan xamse xabiib oo markii hore intaanu qoraal kaba samaynin qowlkiisa iyo maxaadarooyinkiisa ay runtii wax badan dalka iyo dadka ka anficeen haddii uu dhigaal u bedelay aada buu u mahadsan yahay jasaahu llahu khayr waana dhiirigelin runtii waa baraarug qoraal oo dhallinyarada aqoon-yahankaah ay runtii tusaale u ah muuqda intaa kadib runtii waxaan kusoo koobayaa xidmadii halkan laga yidhi kow horta inaanu buugga iyo arartii xamse mustafe iyo rofesorku ay ka sheekeeyeen runtii laysku dayo in la turjumo oo lagu dhaqmo sidoo kale bulsho waliba waxay leedahay mushaakilaad shiikhiinu wax ka tilmaamay iyadana inay isdul taagno waa maxay bulshadeenu mushaakilka ay haysataa mid waliba sidee buu muhiim u yahay inaynu wax uga qoro si aynu uga hortagno sidee bay u kala horeeyaan oo priority u kala leeyihiin waxaan is leeyahay qabyaaladda ayaa kow ka ah